barnaamijkan wuxuu ahaa horta runtii barnaamij arabna inaan ku dhiirigelino macalimiinta isboortiga iyo dhallinyarada oo barnaamijyada joogtada ah sameeya runtii oon rabnay inaan koojajka iyo runtii wada brogaraamo aanan joogto ah oo ciyaalka ciyaarsiiya oo dhallinyarada ku mashquulsan baan rabnay inaan abaalmarin siino caawa waa tahay marka maxay tahay waxyaabaha aad guddoonsiiseen
barnaamijka waxaan ugu talagalnay horta barnaamijka maha barnaamij cusub waa barnaamij magaalada aan toronto ka wadnay organisationkaygu ma aha organisation bilowday waxaa waaye nineteen ninety one kii ilaa haddana socdo barnaamijkana wuxuu ahaa barnaamij socday oo bilowday waagii bandamigii covid nineteenka oo lagu caawinayay faamilada la siinayey giftikaaro ay grocery car ku iibsadaa cuntada waxaan bixinaynay school supplies iyo bugaag iyo waxaan bixinaynaa bugaag iyo qalimo school supplies ah waxaan bixinaynaa hygiene products iyo shambos waxaan kaloo bixinay ii sheeg face mask barnaamijka kale wuxuu ah technology oo laga caawinayo dhallinyarada guryaha wax ku baranaysa in la siiyo combyutero iyo laabtaabyo marka barnaamijkii combyuterada iyo laabtaabyada caawa waxaan ku casuunay aan siinay soddon laabtaab dhalinyaradii sideed kooxood baan waxaan guddoonsiinay soddon laabtaab iyo boorsooyin isboorti ah si loo dhiirigeliyo oo niyadda loogu qanciyo oo niyadda loogu dhiso islamarkaasna waalidiinta kale ay runtii ay arkaan in ilmaha isboortiga uu muhiim yahay waxbarashada markay iskuulaad ka yimaadeen inuu cunuga intuu ku mashquul lahaa banaanada waxaan encourage garaynayna waalidiintu inay ka qayb galaan ay ilmaha geeyaan isboortiga basketka iyo orodada iyo kubadda cagta waa taa farxiya dhalinyarada soomaalida dhibaatooyin badanaa lasoo gudboonaaday qaarkood dalkana lagu dilay barnaamijyadan aad ku dhiirigelinayso dhalinyarada maxay ka tari kartaa yareynta dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ku jiraan barnaamijyada waa runtaa waxaan aaminsanahay runtii aniguna qof waxaa isboorti ahaan jirtay oo isboortigana aaminsan runtii dhalinyaradu cuslaata baa ahay kubadda miiskan ciyaari jiray ee table tenniska qaranka soomaaliya waxaa dhalinyaradu markay iskuulka ka soo baxda waqti bay helaysaa inay banaanada ku istaagto ama ciyaal kale ama dhibaatooyin ay faraha la galaan laakiin cunuga markuu iskuulka ka soo baxo homogiisa dhameeyo haddii barnaamijyada isboortiga lagu qoro cunugu wuxuu waqti uma helayo inuu banaanada istaago ama dhibaatooyinkaas uu la kulmo marka isboortiga waxyaabo badan buu ka celinaya cunugii ilmihii qaarkood waxay faraha la galeen dad xun oo waxyaabo xun baray ilmo badan baa gankii iyo xabadihii inooga dhintay dhalinyaro badan baa caawa jeelasha weli nooga jirta inkastoo runtii labadii sano saddexdii sano u dambeysay magaaladu ay aada noogu degan tahan ilaahay baryeena in uu dhibaatooyinka naga joojiyay laakiin isboortigu waxaan aaminsanahay waalidiintana aan ku bogaadinayaa in isboortiga ilmaha lagu mashquuliyo homo kalaabyada dugsiyada qur-aanka ah ee cunuga waqtigiisa la xadido isboortiguna waa wax ilmihii ka caawinaya leadershipkii team workii inuu cunugii barto siduu dadka kale ula dhaqmo siduu dadka wax ula wadaago inuu baran karo social skillskii uu sidii ummadda u dhexgeli lahaa marka isboortiga wax badan buu ka celinayaa ilmaha markay banaanada taagan yihiin dhibaatooyin bay la kulmaan marka cunug wuxuu yeelanayaa gool inuu geem ciyaaro oo tartan galo uu waxbarto hadda maanta waxaa ka mid ahaa shan wiilal oo runtii scholarship maraykanka ka helay oo sokorka loo qaatay tiimam loo qaatay iyagana qofkiiba min hal taab bay heleen laabtaab baan siinay taasna waxaan bogaadinayn ciyaalku inay ku daysadaan ay isboortiga aada uga mashquulaan intay derbiyada bannaanka istaagi lahayn oo dhibaatooyin ay geli lahayn waa tahay ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal ururo badan oo soomaaliyeed jira qaabkee ee bulshada soomaalida isu kaashan kartaa si dhibaatooyinkan ee haysta dhalinyarada ee looga gudbo oo islamarkaana horumar loo gaaro runtii waxaan aada uga faraxsanaa caawa oon u bogaadiyey nimanka wiilasha koojyada ah marka waxaan communitiga aniga aan aada u la talin lahaa in siiba raggu dumarka runtiisaan aaminsannahay aad bay u dadaaleen abayaashuna way dadaaleen waayahan dambe runtii hurdadaa laga wada kacay laakiin waxaan community ku baraarujin lahaa in lala shaqeeyo macalimiinta tababarayaasha ah fundraising loo sameeyo oo lacaga lala aruuriyo communitigu hadday isku xirnaato oo isla shaqayso dhibaatadan waa yaraanaysaa runtii saasaan aaminsana